bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan rabnaa inaan la wadaagno bahwooyinta ee warfidinta soomaaliyeed arrimaha muhima si muhima u arko bangiga dhexe oo ku saabsan lacagta been abuurka oo wayaha kan khalkhal gelisay iyo dhibaato maciishadii iyo noloshii dadweynaha ganacsigii xayirtay hoos u riday qiimihii shilinka soomaalida marka lagu sarifayo doolarka gobollo badan laga diiday lacagta shilin soomaaliga sida puntland hirshabeelle galmudug iyo bakool arrintaasu waa arrin dhibaata u keenaysa ummadda soomaalida nolosheeda iyo maciishadeeda waxaa laga maarmaan ah arrintaas in wax laga qabto waxa wax ka qabanaya bangiga dhexe anagu talaan ku leenahay dowladda dhexe iyo hay-adaheeda ku shaqo leh dowlad goboleedyada iyo cid kastaoo saamayn ku yeelan karta waxa ee arrintaas sidii loo joojin lahaa ama waxtar ka geysan karta bangiga dhexe ee soomaaliya iyo hay-adaha u xil saaran waxay ku howlan yihiin in lasoo daabaco lacag rasmi ah oo aan la been abuuri karin dadka faldembiyeedkaas lacagta been abuurkaa wadana loo baahan yahay in laga joojiyo arrintaas in wax laga qabto lacag markii warqada ah oo aan qiimo lahayn inta lasoo daabaco lagula wareego dadka hantidooda iyo xoolahooda qiimaha leh waxa weeye waa arrin xaaraan ah xag akhlaaqeed xag dhaqaale xag bulsho xag nabadgelyo si walbaba maogtahay aan loo dulqaadan karin oo u baahan ummadda degdeg in looga joojiyo lacagtaas marka lasoo daabaco waxay noqonaysaa lacag qaranka oo dhan iyo maogtahay ummadoo dhan waxtar u yeelan karta sidii wax kala bedelashada ama wax looga waxaysto si fiican looga wada tashaday dowlad iyo banki iyo dadweyne iyo intaba waxay noqonaysaa arrin qaybin karta habka lacagta lagu kala bixiyo oo ay dhici karto taleefon keliya taleefonku kaalin buu ka ciyaaray muhiim ah laakiin keligiis kuma filla xagga amniga iyo xagga maogtahay kalsoonida dadweynuhu u qabo dadweynuhu wuxuu u baahan yahay lacag uu leeyahay oo wanaagsan oo aan la been abuuri karin oo astaan dowladnimo iyo qarannimo maogtahay matilaysa dadkana qofkii aan mobile iyo maogtahay waxaas iyo aan haysanina uu ku isticmaali karo oo ku heli karo inuu wax ku iibsado arrimahaas waxaan ku celinayna hadda ka horna dhowr jeer baan uga hadalnay dowladdu waa ka hadashay dadweynuhu waa ka qaylinayaa arrintan noocaas oo kaleeta ah waxa weeye oo sidaan haddaba u sheegay ah faldembiyeed sidaa sharcigu uu qabo ciddii samaysa iyo ciddii lagu qabto iyo ciddii fududaysa intaba waxaanu ku baraarujinaynaa ummadda soomaaliyeed lacagtaas hadhowdii markii bangigu uu lacag sameeyo lacag waraaq ah oo loo jeedo xaashiya xunxun inay tahay oo markii la qabto oo e for laga sameeyey hadhowdii bangi bedeli mayo dadka lacagtooda marka yaan lagu lugoyn hantidooda lagaga dhicin waa inay joogsataa waa mahadsantihin